Dhaqdhaqaaqa saylinta weyn ee lagu iibiyo xoolaha nool ee magaalada Jowhar ayaa waxaa ku yimid hoos u dhaca qiimaha xoolaha sababo la xiriira saameynta fatahaadihii uu saameeyay Webiga Shabeelle iyo dhoofinta xoolaha oo hakad ku yimid, waxaana suuqa isugu yimaada ganacsato iyo kuwa ka macaasha si ay ugu dabiraan nolosha qoysaskooda. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya xoolaha ayaa waxa ay warbaahinta Isnaa uga warrameen dhaqdhaqaaqa ganacsi ee saylintan ka jira.
Suuqu saaid uu noogu sarakacsanaa jiro xooluhu qaali ahaa jiran. Baryahan afartan sibti si saaid ah u degsan yihiin. Xoolaleyda maanta gobolka Shabeelle dhaxana waxa halageeyay anyax iyo biyaha. Saas awgeed xooluhu waxay daaqi lahaayeen waa eber waa liitaan xoolihiina waa raqiis. Marka hadda kolba meeluu casabada hoose ka socoto sheegi ma karno.
Waa kacsiya maanta suuq waa kacsi. Macnaha biibaxa baxday. Nin kasta beerta ama falata ay ku taagan tahay. Marka xoolaha saas ay qaal ku neefaa saxan ku iibsin. Aan iibinaa kabaankaan u iibiyaa.
Beriyahan qiimaha waa waa level dhaxo. Qaalina maaha raqiisa maaha waa level dhaxo. Xoolaha waxay ka yimaadeen degmada Jowhar feeda. Tuulooyinka ku dhow way ka yimaadeen. Dibida waxay ahaa jirtay xilligii hore qaalay noo ahaa jirta laakiin beriyahan waa nugu dhuxuuseen meelay ka timid ma sheegi karo looda irmaanka qaalay nagu ahaa jirta waa nugu nuxuustay guranka sidoo kaleentood biryahan caajiskaasaan nahaay walaa hadda kun iyo laba boqol sac la diidaa waa ark oo waa raqiis la leeyahay toddoba boqol sac toddoba milyan sac la gadaana waa ark say u kala qurxanta waa marka badanaa looda qaymahala waa looda guduuda kuwa kaleentood laakiin normaal normaal waa saasaa jirta Xiliyadan oo kale waxaa isbedbedelo laga dareemaa suuqa lagu iibiyo xoolaha nool ee magaalada Jowhar caasimadda Hirshabeelle.